إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum dhegaystayaal kusoo dhowaada warka habeen qodobada aad caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid a ciidamo ka amarqaata dowladda maraykanka ayaa tacadiyaad kala duwan ka geystay deegaan hoostaga degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose meydada hor leh ayaa laga helay magaalada muqdisho kadib robab xooggan oo habeen hore ka da'ay gobolka banaadir kuwaasoo sababay waxyeelo kala duwan askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa dil iyo dhaawac u geystay wiilal dhalinyaro ah oo ku sugnaa magaalada muqdisho maleeshiya taabacsan dowladda federaalk ayaa dad shacab ah ku dilay deegaan hoostaga degmada cadalle ee gobolka shabeellada dhexe قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa afar iyo tobanka dulqacda kun afar boqol afaatan iyo lix kuna beegan kow iyo tobanka bisha shanaad labada kun shan iyo labaatanka intaas waxay ahaayeen qodobada warka ugu doorkaroon iminkana kusoo dhowaada iyagoo faahfaahsan ciidamo ka amarqaata dowladda maraykanka ayaa tacadiyaad kala duwan ka geystay deegaan hoostaga degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose cadnaan xaaji muxsin ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya deegaan kanuun gare oo dhaca duleedka degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ayaa waxaa weerar ka geystay ciidamo daacad u ahaa maraykanka oo ah kuwa loogu yeero danab askartan ayaa xilli habeen ah oo dadka ay hurdaan waxay weerar ku soo qaadeen deegaanka iyagoo waxyeelo gaarsiiyey dad shacab ah sidoo kalena kaxeystay kuwo kale sida ay xaqiijiyeen dadka deegaanka nuun gare oo la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waxaa weerarka ay soo qaadeen ciidamada danab ku dhaawacmay wiil dhowr bilood jir ah iyo hooyadii dhashay halka ay kaxeysteen tiro dad shacab ah laba eegyahay adiga way deegaanka nuun gare waay habeen baa noo tabaaril kowdha haa guryaas albaabayaasha iyo waa jijiwiyeenoo dadka warwareeriyeen habad iyo waxaasaa noogu koreen gabadayda iyo wiilkeeda waa la dhaawacay isla markii markii adeegkii soo dirtay sarragaa ir waa tagi iyo tacbaan dhiig boolisaan arkay wardiwadaan saar quraanaan saari waa arki sabab saairay gabadha gurigeeda jiibtay macilmineeda albaabka noo koray dheheen albaabka waa furtay maxaa usoo ood ah habadayeen ciidamadan oo kufaartan alxamdulilah maraykanka xukumaaw oo gaalada ah inay hamiim una reerdheelaan alxamdulilah unasani fasahay oo alxamdulilah gabdhoogaan alxamdulilah faraaqam lasuubiyo habad lagrido guri oo alxamdulilah xaraanta alxamdulilah laka ibi ibaabkii maanaa la xiigo maantidii alxamdulilah kaakiyaan inay lafa fargiyo ibkaasaas liniribi laaw dhibaata inay libaataleen nimankan maclimiin ee noo maqan oo alxamdulilah qofa walaadka oo gud maqadi salaada noo diyey
maamulka islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa gurmad caafimaad la gaaray dadka shacabka ah ee ku waxyeeloobay weerarka ay soo qaadeen ciidamada maraykanka daacadda u ah ee danab kana dhacay deegaanka nuungare oo hoostaga degmada afgooye tacadigan ay ka geysteen ciidamada danab ee uu tababarkooda leeyahay maraykanka ayaa ku dabafeelaya silsilado tacadiyaad ah oo ay ka geysteen deegaano badan oo dhaca gobolada qaar ee dalka waxaana howlaha loo carbiyey askartan ka mid ah inay dhibaateeyaan bulshada ku nool deegaanada nabdoon ee ka baxsan gacanta dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada meydad hor leh ayaa laga helay magaalada muqdisho kadib roobab xooggan oo habeen hore ka da'ay gobolka banaadir kuwaasoo sababay waxyeelo kala duwan cali aadan xasan ayaa ka waramaya faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha nafeed ee ka dhashay robabkii xooganaa ee ka da-ay habeen hore magaalada muqdisho kaas oo geystay khasaarooyin kala duwan isgoyska soobe ee magaalada muqdisho ayaa waxaa laga soo saaray meydad hor leh kuwaas oo ku dhintay robabkii ka da-ay magaalada wiil dhalinyaro ah iyo oday waayeel ah ayaa laga soo saaray waddada kadib markii uu laamiga la gooyoy intii uu roobka da-ayay mid ka mid ah ehelada wiilka dhalinyarada ah ee meydkiisa laga helay isgoyska soobe ayaa waxa uu ka warbixiyey xilligii ugu dambeysay wiilkooda waxaan ahay marxuumka godkaan laga helay meydkiisa hadda markaan qadka ka aragnay ayaan soo raacnay ahalkiisan ahay waa beryan deganaa waa beryan ka imaaday walaalihii isla dhasheenoo ku aabahooyana madiina degan yihin hadda waa soo socdaan waa sugaynaa meydka annaga ahalkiisa waana helnay kan shalay maqribkaa noogu wardambaysa maqrib xilliga roobka uu bilaabanayay ayaa la wacay taleefonkiisa waa dhacaayay marka lagu soo celiyay marka saddexaadna qadkiisaa la waayay maanta maanta o dhan waan raadinaynay hadda markaan aragnay qadka aan ku aragnay ayaan soo raacnay roobabkan xoogan ayaa sababay in dad badan ay guryahooda ka barakacaan iyadoona meelo ka mid ah magaalada ay weli biyo fadhiyaan taas oo caqabad ku noqotay dhaqdhaqaaqa dadka iyo gaadiidka maamulka gobolka banaadir ayaanan waxba u qabanin dadka ku waxyeeloobay roobabka xoogan ee ka da-ay magaalada muqdisho sida uu ku faahfaahinayo mubaaraga cumar askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa dil iyo dhaawac u geystay wiilal dhallinyaro ah oo ku sugnaa magaalada muqdisho saacadihii lasoo dhaafay waxaa magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ka dhacay dil iyo dhaawac u geystay askari ka tirsan booliska dowladda federaalka dilkan iyo dhaawac ayuu askarii kula kacay laba wiil oo dhallinyaro ah wuxuuna falkan si gaar ah kaga dhacay xaafadda suuqa xoolaha ee degmada hurwaa oo ka tirsan gobolka banaadir askariga ayaa rasaas ku furay labada wiil waxaana dhintay mid ka mid oo rasaastu caloosha ugu dhacday halka midka kalena ay lugaha ka haleeshay wiilka dhintay waxaa lagu magacaabi jiray cabdibaashi muuse maxamuud halka midka dhaawac ah lagu magacaabo ayuub maxamuud dilka kadib askariga ayaa iskaga baxsaday goobta mana jirto cid soo qabatay si kastaba ahaatee askarta dowladda federaalk ayaa caadisay daadinta dhiigga dadka rayidka iyagoona muqdisho si macno daraha ugu dila dadka ciidamada dowladda federaalk ayaa dhibaato ba-an ku haya bulshada ku nool goobaha ay ka taliyaan iyadoona aysan jirin cid kula xisaabtanta ama wax ka qabata dhibaatada ay u geysanayaan dadka maleeshiyaad taabacsan dowladda federaalk ayaa dad shacab ah ku dilay deegaan hoostaga degmada cadal leh ee gobolka shabeellada dhexe wariye maxamed muudey axmed abuu muslim ayaa ambaqaadaya faahfaahinta warkaasi maleeshiyaad taabacsan dowladda federaalka ayaa laba qof oo shacab ah ku dilay deegaan hoostaga degmada cadale ee gobolka shabeellada dhexe aroornimadii hore ee maanta maleeshiyaad hubaysan oo taabacsan dowladda federaalka ayaa waxa ay dad rayid ah ku dileen deegaan hoostaga degmada cadale ee gobolka shabeellada dhexe dilkan ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay deegaanka koogaar ee hoostaga degmada cadale waxa ayna maleeshiyaadku halkaasi ku dileen laba ka mid ah dadka deegaanka labada ruux ee la dilay ayaa lagu kala magacaabaa fanax macalin xabeeb iyo muxiyidiin caraale waxaana dilka kadib goobta isaga baxsaday maleeshiyaadkii falka geystay mid ka mid ah raggan la dilay ayaa waxa uu ka shaqaynayay shirkad isgaarsiineed oo ku taala deegaanka halka kan kalena uu ka shaqaynayay ceel biyood ku yaala halkaas ilaa iyo hadda si rasmi ah looma oga sababta ka dambaysa dilka ay geysteen maleeshiyaadkan waxaana uu ku soo aadayaa iyada oo dhowaan isla duleedka degmada cadale lagu dilay darowal kaxaynayay gaari nooha ah oo ku safrayay duleedka degmada dhegaystayaal warkii oo aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan xilligan waanaga inta wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuhu